wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkana barnaamijka bandhigga v o a waxaynu ka soo qaadan doonnaa gargaarku sida uu keeno in bulshadu ay ku tiirsanaato deeqaha iyo weliba gargaarka ay qaadanayaan iyo weliba saamaynta ay arrintaasi ku yeelato muddooyinkii u dambeeyey waxaa waddamo badan oo ka mida dalalka uu dhaqaalahoogu hooseeyo ka socday howlo gargaar oo lagu kaalmaynayo bulshada ku nool waddamadaasi howlahaas oo inta badan ay gacanta ku hayaan haay-ado iyo weliba ururo caalami ah oo gacan ka hela dalal shisheeye yaasiini daheeye oomane oo ah cilmi baare ka shaqeeya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada boorama ayaa qaba in qorshii loogu talagalay ahaa ina dalalka qaniga ah ay gacan qabtaan kuwa saboolka uu keenay ku tiirsanaan
wadamadan saboolkaa si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo marka waxa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kale oo ah ku-tiirsanaan ku-tiirsanaanta waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax consumption isticmaal u noqda oo halkii uu joogay intii yarada u haystayna ka baaba'do dabeedna uu qofkii noqdo qof dhibadhila oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayey in isagu horumar sameeyo intiisi yarada hore ka baaba'do dabeedna uu deeq u sugo marka ku tiirsanaantu waxa weeyaan qofku inuu isku halleeyo deeqda mashaariic kala duwan oo samafala iyo weliba qaar gargaara ayaa ka socda dalalkaasi ay dhaqaalahooga hooseeyeen soo tilmaannay iyadoo bulsho badan oo baahiyo gaara qaba laga daboolo islamarkaana laga gargaaro arrimaha ay u baahan yihiin haddaba maxaa keena in dal uu ku tiirsanaado deeqaha halkii uu wax kala soo bixi lahaa had iyo jeer waxaa la yidhahdaa waddamadan deeqaha badan la siiyo ama la yidhaahdo dee deeqda ku badan tahay in hogaamiyayaasha ka shaqaynaya iyaga laftoodu ay noqdaan meel ay lacag yaroo fudud ka helaan dabadeedna ay corruptionkii kordhiso iyagana dan badan ugu jirta markaasoo dana siyaasiya iyo waxa u adeegsadaan oona iyaga laftoodu kuwan waddamada haysta laftoodu daacad ka haywatay in horumar la sameeyo qaybta saddexaad ee laleeyahay dibadhisiga way keentaa waxa weeye mashruuca marka la samaynayo in aan lagu salaynin baahida dadka la doonayo in wax loo qabto oo had iyo jeer cid aan groundka meeshan wax laga fulinayo joogin inay mashruuca go-aamiso qorshayso iyo siduu wax u qabanayo marka inta badan saddexdaa qaybood baa ugu waaweyn waxaan keena in wixii uu noqdo dibadhasiga dadkii ay ku keeno sida caadiga ah dal kastaaba waxa uu leeyahay hay-ada u xil saaran fidinta adeega bulshada islamarkaana ay tahay inay qabtaan ka jawaabidda baahiyaha bulshada hase yeeshee maxamed ubbo oo muddo ka shaqaynaya arrimaha samafalka ayaa tilmaamaya in hoosudhaca uu ku yimaada hay-adahaasi ay qayb ka noqon karaan inay timaado ku tiirsanaanta dhinaca deequhu waxay noqonaysaa runtii wadamadani waxay u tiirsan yihiin wadamadana kale waxaa inta badan lagu eedeynayaa waxa weeye haaya hay-adihii maxay ahaydey howlahani dhiman ee keenaya ku tiirsanaantani ayaa ama daciifa ama way maqan yihiinba oo tusaale ahaan oo kale waxaa ka dhiman waxaan yidhahda institutionska oo waxaa jirin maxaa ada institutions ama hay-ado adag oo hawlahaasi qabanaya dadka kale qaarna waxayba aaminsan yihiinba hadda international systemka ama systemka caalamiga ee adduunyada ah ee hadda maxaada maxaada globalizationka iyo isku tiirsanaanta guud ahaana inuu saameyn ku leeyahay oo hadda berigii hore la odhan jiray hadda wadan hebel maxaahda wuxuu ku hormaray waxa waxa waxa waxaasu helay berigii hore lagu hormari jiray hadda waxay u eg tahay inay maxaahda waddanka isagoo waxaasoo dhan helay inuun haddana hormarayn oo ay ka hortaagan yihiin caqabado badan oo hadda la leeyahay adduunyadiiba wadamada qaarna waa la fasaxaya horumar fiican bay sameynayaan wadamada qaarna halkaasa lagu haynaya marka aragti kaleo iyadoo noocaasina iyadoon way jirtaayo international systemka ayaaba hadda kaaba ilaalinaya baaba laleeyahayba inaad hore u marto oo berigii hore waxaa la odhan jiray maxay ahaday waxa waddanku waa inuu khayraad noocaas ha yeeshaa waa inuu siyaasad ahaan nooca ahaadaa waa inu wixii oo dhan iyadoo waddankii ha u sameeyey oo uu maxay ahaday maxay ahaday xitaa dimuqraatig yahay ayuuna haddana waddankiina maxay ahaday weli ku tiirsanaantay waddamadii kale ama uu waddankii yahay waddan faqiira deeqaha oo sida aynu soo tilmaanay ka yimaada dowlado ayaa sidoo kale ay dadka qaar qabaan in ay tiirsanaantu timaado oo inay qayb ka tahay dano ay leeyihiin dalalka bixinaya arrimahaasi deeqaha iyo weliba gargaarku waa kan mar kale yaasiin daheeye marka la sheegayo qolooyinkan marka dhaqaalayahankee ku dooda in deeqdu keento ku tiirsanaantu waxay leeyihiin qayb ah waddamadan bixiyo deeqdu markan ay bixinayaan qaarkood waxay ka leeyihiin baa laleeyahay ujeedada qorshahan u qoran maahe dana ka duwan oo ah in waddankani waddanu gumaysan jiray oo kale uu gacanta kusii hayo in xulufooyinka oo kale waddankaasi uu noqdo meel beysahoo uu aanay cid kale si aanay usoo gelin deeqahan usiiyo in uu siya influenska siyaasigiisa si uu waddankaa saameyn ugu yeesho u sameeyo iyo ta kaloo ah inay sameeyeen markan systemkan ay iyagu waxaynayeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay dib uga suuq u yihiin markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan markaa waa mid way jirtaa ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan waa su-aal in badan la isweydiiyo markaa dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqihu horumarka macnaha u noqon lahaye inay tahay cid dan bixinaysa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay deeqaasoon aanay ahayn in wadamadan kale horumar gaaraan si ay ugusii tiirsanaadaan iyagoo danihii ay lahaayeenna uga bulshadaan arrintan oo badanaaba caan ka ah dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika iyo weliba qaybo ka mida qaaradda eshiya ayaa badanaaba laga hirgeliyaa waddamadaasi mashaariic ku aadan qaybaha kala duwana bulshada saare maxamed oo muddo dheer arrimaha gargaarka ka soo howlgalaysay islamarkaana wax ka soo maamushay ayaa qibta in arrintani ay bulshadii kharribtay exactly dadkan mucaawinadan horta wax badan way soo qabatay dad badan way soo gargaartay laakiin haddana waxaad moodaa dadkii spoiled inay ka dhigtay oo dadkiiba ay gabeen inay isku tashtaan oo muruqooda maalaan iyo maskaxdooda oo ilaahay tala saartaan oo waddankoodai aaminaan oo dhulkoodai aaminaan dhul carro wanaagsan baan joognaa dhul biyole baan joognaa dadkii ma aaminsana dadkii waxay sugayaan mucaawino dibadda uga timaado gacan shisheeyo na soo gargaartun baan sugaynaa mahay ma hayno dad isku tashanaya marka dadkii waxaad moodaa in taas ay dhibaato ku noqoto meeshii ay wax u geegi lahayd ay wax ka tar lahayd haddaba maxay keenaysaa haddii ay dhacdo in dal uu ku tiirsanaado deeqaha maxamed uba ayaa tilmaamaya in ay saamayn ku yeelanayso qorshaha horumarinta ee dalkaasi u dejisanayay run ahaantii waxay keenaysaa maxaahadey marka uu wadankii ku tiirsanaado waddan kale horta ta koowaad waxa uu keenayaa waddankii inuuna maxaa haday una samaysan karin isagu maxaa haday ajende horumarineed oo isagu leeyahay oo waxa weeye waxyaabahan lagu siinayo mucaawimooyinka ama eidhka ama dawlad ha ku siiso ama waxaan kale ha kusiiyaan international agencies-ka waxay dhahdaan ama ha ku siiyaan waay waxay sheegaysaa inay waxaan ay dhahdaan conditionality ay ku xidhayaan oo shuruudo ay ku xidhayaan oo ay leeyihiin markaa maxaa haday waa inaad waxay waxay waxay waxaa samaysaa marka waxyaabaha ugu horreysay ku keenaysa waxaa kamid a maxay noqonaysaa inuu ku tiirsanaado siyaasad ahaan wadankii uu ku tiirsanaado wadamo kale ama uu ku tiirsanaado hay-ado kale uu ku tiirsanaado dabeedna waxay keenaysaa maxaa haday inaad inaad kuwaa sugto oo aad xaggaad ka shaqayn lahayd hay-adahaagii ama kuwa caafimaadka ha noqdaan ama kuwa waxbarashada ha noqdaan ama kuwa biyaha ha noqdaan aada horumar ku samayn lahayd ood governance-kaagii aada hagaajin lahayd oo aad adigu wax ka jawaabi lahayd baahiyahaagii waxay noqonaysaa inaad ku tiirsanaato kuwa oo adiga laftaada awoodihii siiyey ee dabiiciga ahaa laftooda ay kugu dhex seexdaan marka waxay noqonaysaa ku-tiirsanaantaasi ay keenaysaa runtii waxay keenaysaa inay xaggii dhaqaalaha ku saameyso inay xaggii cultureka ku saameyso dhaqankii ay ku saameyso xaggii bulshada marka waxay noqonaysaa waxaasoo dhan ay ku saameyso aakhirkana waxaba keeni kartaaba de inay maxaada waddankaagii uma sii jirinba marka aynu ka nimaadno dhinaca dejinta qorshayaasha horumarinta ee waddankaasi uu yeelanayo sidoo kale yaasiin daheeye ayaa qaba dhankiisa inay arrintani keento saamayn dhanka siyaasadda taasoo ah in lagu mashquulo waa sidau hadalka u dhigaya deeqaha horta waxay yidhahdaan horta bolitical saamayn kale ku yeelato waqtiyada qaar waxay gaadhaan wadankii in maamulkii wadanku halkay dadka uga noqon lahayeen accountable ama dadka in dawladdaa kale siday doonaysay un ay fuliyaan way keentaa marka oo ay ka jeestaan adeegii bulshada ay u qaban lahaayeen oo had iyo jeer shuruudahan deeqaha la socda uun ay iska eegaan oo maxaa shuruudaha si ay u buuxiyeen lacag malaayiin dollar ah ayaa sanad walba la geliyaa dalalkaasi aynu soo tilmaanay ee dhaqaalahoogu hooseeyo haddaba marka dhanka wanaagga laga eego miyaanay lacagtaasi noqonin mid wax ku biirsan nolosha bulshada dadka ugu badan ee adduunyada fahriga ugu badan wuxuu ku nool yahay africa weliba wuxuu ku nool yahay sabsaharan africa lacagta deeqda ilaa intii la bilaabay imiga la siiyey africa waxaa lagu qiyaasaa hal trillion halkaa trillion markaad eegto horumarkay u keeneen dadka waxaad moodaa inaan wax la taaban karo oo deeqdaasi inay abuurtay un ku tiirsanaan mooyaane waxa weeye waxay soo saareen world banko laba kun koob kun sagaal boqol koob iyo sideetankii ilaa laba kun iyo tobankii imise qof baa adduunyada ka baxay waxay yidhahdeen waxa ka baxay toddoba boqol oo milyan toddobadaa boqol oo milyan lix boqol iyo toddobiyo labaatan milyan waxaa ka saaray fakriga adduunya china waad garan kartaa boqolkiiba sagaashan haddii toddobadii boqol oo milyan china uu dadka fakriga adduunyada ka baxay laba ku intaa udhaxaysa koob iyo sideetanki ilaa laba kun iyo tobankii waddanka chinana aad garanaysa deeqda inta uu ku tiirsan yahay waxaad garan kartaa markaa deeqdii inay keento un dependency oo muddadaa gaaban dad intaa leeg adduunyada laga saaray fakriga inay tahay waddankaasoo deeqda ku tiirsanayaan garanayo waxaa kaloo jira marka la yidhaahdo imiga afartan sano ka hor wadamo badan oo afrikaana ka dhaqaala roonaa calaaqof inta kusoo hagaagta marka loo eego china sida malawi burundi burkina faso qof calaaqof inta dhaqaalaha kusoo hagaagta china way ka horreeyeen afartan sano ka hor maantana waad garanaysa halkay joogaan marka had iyo jeer adeegii bulshadu uu ku baaba-a dadkii waxay noqdaan dad systemkan ku xidhan markaad eegta africa wadamada deeqda yareeyey boqolkiiba saddex iyo toban bay qaadan jirtay botswana kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sideetan waxay sameeyeen markaa imiga deeqdooda waa boqol- hal way ka yar tahay inta deeqa u timaada haddana waa wadamada horumarka ugu badan sameeyey marka wadanka deeq badan hadduu ku xidhan yahay way adag tahayba in so- a- arrimihii bulshada ha noqoto dhaqaalihii inuu horumarba sameeyo marka qolo badan waxay qabaan in deeqdu keentaba abuurtaba ku-xidhnaanshahan imiga gabadh sambia oo dhalatay oo gabadhaasoo cilmiga dhaqaalaha baratay oo world bankana in badan u shaqaynaysay dhambisa moyo waxay buug bay qortay la yidhaha dead aid marka iyadu waxay leedahay war africa intii deeq la siinayey wax dhib ay u keeneen mooye wax horumar ay keeneen ma jiro marka waxay soo qaadanaysaa wadamadii deeqaha la siinayey intay kala ahaayeen siday marka iyadu waxay leedahay niyo deeqdu sideedaba dhib mooye dheef ma keento waxa marka la isku raacsan yahay in ay deeqdu abuurto mid waa a dependencygaas oo ah in dadkii ku tiirsanaadaan ta labaad waxaa imiga cilmi baarayaasha o dhan isku raacsan yahay inay corruption keento ta saddexaad waxaa la isku raacsan yahay inay keento market distortion in suuq kori lahaa ay baabi'iso oo imiga tusaale ahaan markaynu eegno innaga soomaaliya waxaa jira imiga laba kun iyo toddobiyo toban deeqda la siiyey waxay ahayd kun toddoba boqol iyo konton milyan oo dollar laba kun iyo toddobiyo tobankii weliba intaasi waxa weeye inta ay qolada hay-adaha la diiwaangeliyey oy ka maqan yihiin wadamo badan oy kamid yihiin aan la haynin lacagtay bixiyeen carab leaga lama hayo china france islamic diplomat banka jaban qatar sacuudi arabia turkey united arab emirates intaasi aanay ku jirin ba waxay noqdeen u n to ay samaysay ururisay waxay noqdeen kun toddoba boqol konton iyo saddex milyan oo dollar oo deeqa in la siiyey laba kun iyo toddobiyo tobankii markaad eegto deeqdaasi waxtarkay leedahay waxaa dhacay eeg dadkii beerilayda ahayd waxaa la sameeyey beerilaydii in markii hore saacada la siiyo saacadihii ay keenaan in dadkii meesha ay ka baxaan dibidii ay lahaayeen ay beeraha ku qudan jireen mar labaad waxaa dhacay seed in la siiyo seedkay dhigan jireen meesha ka baxay mar saddexaadkii marka wixii soo baxo in hay-adihii keenaan raashin deeqo aada u jaban taasi marka waxay keenaysaa suuqii beeraha ee korayay in suuqii baaba-o dadkii markaa ka niyad jabaan oo n- ninkii markuu soo saaro raashin qiimo jabana marka la keeno markaad eegta markaa imiga soomaaliya kun sagaal boqol iyo toddobaatankii cuntada way isku fillayd waa xilligii u bilaabmay deeqihii ugu badnaayee soviet unionku ina siinayay taasi waxay keentay markaa in marba marka ka dambeysay say u socotay markii dambena maraykan baa soo galay sideetanaadkii iyo wixii ka dambeeyey waxay gaadhay in boqolkiiba toddobaatan in ka badan cuntada soomaaliya dibadda looga keeno markaad eegto wax soo saarka imiga inkastoon deeqdaa wax badan kulahayn somaliland oo imiga intaan sheegayno somaliland waxay ku- ka heshay wax ka yar laba boqol oo milyan haddana markaad eegto iyada lafteeda beeralaydii waxaad arkaysaa dhulkii beeraha laga soo saari jiray intii berigii hore lasoo saaray imiga imiga ka yartahay marka deeqdii ma waxbay tartay waxsoosaarkii beeraha mise waxbay yeeshay taasi way muuqataa waa la arkaya marka suuq laftiisii kori lahaa way baabiisaa marka saara maxamed ayaa iyaduna qabta fikirkaasi la mid ah wax weyn oo hadda ka tartan ma jirto intaasna waa lasoo biilaha ama waa la eh, gargaar baa la fidinhay wax la taaban karo maanta oo ay- ay ay ku ay ka qabsadeenna ma jirto marka waxa ay- ay ka faa'iidaysteen waa just inay sugaan gacan shisheeye marka laga yimaado arrimaha samafalka iyo gargaarka la siiya dalalka u baahan waxaa sidoo kale ay wadammadu qaataan dayn amaba amaah lacageed taasi oo noqota mid muddo daba socota iyadoo waddamo badan ay sannadihii u dambeeyey ay dalalka u baahan siiyaan dhaqaale haba ugu cadcadaado sannadahan dambe dalka shiinuhuye haddaba arrintani ma tahay mid laga bixi karo amaba laga maarmi karo waa kan maxamed ubo Een, runtii ku tiirsanaantaasi waxyaabaha lagaga bixi karo waxaa kamid ah in horta la maxaade dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo maxay ahde waxyaabahaasi keenaya isku halayntaasi is- wadanku ama maxaade bulshadu ay isku halaynayso maxay ahde deeqahaasi iyo waxyaabahaasi kale dibadda uga imanaya ay- ay maxaade ka ay ay iska joojiso ama ay yaraysaba wadamo badan oo yareeyay horumar fiican ka sameeyna way jiraan oo ay kamid tahay imika waan sheegayay maxaaday botswana iyo maxaaday caverdi iyo rwanda oo iyadu si fiican uga uga maxaaday faa'iidaysatay maxay hadayaan deeqihii marka een, een, iyo tusaale haddaan soo qaatay ethoobia oo kale ethoobia oo kale labada kun iyo labaatanka waxay qorshaysatay inay gaadho wadamada maxaaday dhaqaalahoogu meel dhex yahay labada kun iyo soddonka oo kalena waxayba qiyaastay inay noqdaan wadamada hore u maray ayuba fishankoodu yahay marka wadanku inuu yeesho maxaaday fishan ama aragti fog oo uu waxaasi ku joojinayo oo uu ku abuurayo maxay ahday nidaamkiisa maaliyadeed uu hagaajinayo nidaamkiisa maxay ahday lacagta fiscal iyo maxaaday monetary policies wanaagsan uu sameynayo ayaa maxaaday runtii lagaga bixi karaa iyo maxay ahday inuu kor u qaado waxaana yidhahdaan delivery capacityga institutionska wax institutioniskan institution biyo bixin kara ma yahay ku caafimaad bixin kara ma yahay marka waxaasoo dhan bay noqonaysaa inay iska eegaan maxay ahday dawladuhu ama maxay ahday bulshooyinku ay iska eegaan marka waxyaabaha kalena isleeyahay waxay keeni karaan iyaduna oo lagaga bixi karaa maxay ahday waxyaabahaasi waxaan isleeyahay waxa weeye in la sameeyo shaqo abuur badan la sameeyo africa oo dhan imika africa oo kale haddaan eegno camal la-aan badan baa jirta camal la-aantaasi haddii imika lala dagaalamo tusaale ahaan oo kale oo la sameeyo isku maxay ahday tiirsanaan xitaa regional integrations oo wadanba wadan ku tiirsado oo camal-la'aantaasi la dagaalamada afrika waxay noqonaysaa inay waxaasoo dhan maxaada la yareeyo oo qofkii markuu shaqeeyo dee lacag baa soo gelaysa de marka dambena wax buu samaynayaa dabeedna saasuu u soconaya walow aanay dhammaan mashaariicdu wada keenin ku tiirsanaan islamarkaana dalalka qaata oo dhan aanay marxaladana wada gelin ayaa yaasiin daheeye uu isagu aaminsan yahay inay muhiim tahay in laga fikiro saamaynta mustaqbale ay yeelan karaan mashaariicdu iyadoo laga eegayo baahiyaha markaasi taagan horta kuwaad waxa weeyaan in waxaani noqdo mashruuca inay baahi aasaasiya noqoto oo laga maarsan waayo in deeq la doo deeq la helo oo aanay noqonin marka wixii la qabsan kara la qabsado qofku intii la qabsan kari waayo in deeqdan la doono inay ka timaado baahidaasi noqoto mid dadku qabaan in laga taxadiro marka mashruuca la samaynayo had iyo jeer laga eego mashruucan saameyntiisu maxay tahay eeg maaha maalintan dhow ama markan la wixii la bixinayo maaha laakiin waxa la yidhaahdo mashruuca sustainabilitygiisu muxuu yahay in baaga uu ku yeelan doono mustaqbalka muxuu yahay horumarka muxuu ku yeelanayaa marka taa haddii si fiican looga fikiro una noqdo mid necessarya waxay taasi keenaysaa waxa la maalgelinaya ama deeqdan lagu bixinaya inay noqoto wax la ogyahay saameynta uu yeelan doono taasi waxay keenaysaa inay yarayso in deeqdii noqoto inay timaado ku-tiirsanaantii inay timaado corruptionkii inuu suuq dhismayii baabiyo dabcan meesha kama madhna inay jiraan mashaariic kala duwan oo sannado badan soo socday islamarkaana guulaystay kuwaasoo bulshada waxyaabo badan ku biiriyey islamarkaana aan keenin in ay bulshadu ku tiirsanaato iyadoo sidoo kalena ay jiraan dalal badan oo deeqaha qaata islamarkaana mashaariicda horumarineed laga hirgeliyo iyo weliba kuwa gargaara islamarkaana bulshada horumarinteeda iyo weliba qorshayaashooda horumarineed u madax bannaan oo samaysta guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo